Hay'adda Hormuud Salama Foundation ayaa magaalada Muqdisho deeq raashin ah ugu qaybisay in ka badan boqol qoys oo danyar ah oo ay gacanta ku hayso hay'adda Sooheeda. Deeqdan raashinka ayaa ka koobneyd bariis, baasto, bur, saliid iyo timir. Gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Hormuud Salama Foundation, Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi ayaa ka warbixiyay deeqdan.
maanta waxaan ku faraxsannahay inaan soo booqanno hay-adda Sooheeda oo runtii u taagan taakulaynta aqoonta dadka taagta daran oo ka fikirta waxbarashadooda iyo inay kor u qaado maaragtay heerka noloshooda Eh, maanta oo barnaamijka eh, taakulaynta ramadaanka eh, waxaan ku soo booqanay eh, oo aan halkan keennay in l- eh, lagu taageero eh, dad ilaa boqol qoys oo runtii la siiyo raashin kala duwan taasoo loogu talagalay inay kaga faa'iidaystaan eh, bisha ramadaan Eh, waxaan u rajaynaynaa eh, hay-adda runtii inay gaarto eh, eh, guul wanaagsan oo runtii siday ugu fikirayso eh, dadka danta yar eh, hormuud islam foundationna eh, si joogto ah ayay eh, hay- hay-addani sooheyda eh, u- u taageertaa Eh, waxaan rajaynaynaa in dadkaani ay ku kabtaan eh, bishani eh, ramadaan ay ku kabtaan Gudoomiye hay'adda xarunta Sooheeda Siciid Abuukar Maxamed ayaa ka mahadceliyay deeqdan la gaarsiiyey dadka danyarta ah.
deeqda maanta aan helay waxaa waaye siddeetan iyo shan qofood waaye waxaana loo kala qaatay haaf bariisa haaf bura haaf sokora kartoon baasta saddexle saliida qoys walbana sanad walbo la gaara saasoo u qaataan shan iyo toban sanay qaadanayaan qoysaskan hadda meesha fadhiyo qoys kaloo dheeri maayo raggii shan iyo tobanka sana qaadanaya bisaa ku fadhiyo waxaan leeyihin qaar badan oo jira caruur agoon leh qaar badan oo danyar ah aan waxbarasho haysanaa jiro waxaan ka codsanaynaa hormuud foundation inay mar walbo gacan noo lahaato Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahadceliyey.
ama hadda iskale ilaahayga subxaana watacaalka waxaanu mahad celaynaa hormuud salaama foodheeshi oo shan iyo toban sano raashina sii haysay oo ramadaana sanad walba oo ramadaana raashina sii haysay ayaan ilaaha mahadda leh u mahad celaa ilaahay kor ha ka dhigo hormuuddaas oo garabka naga hayso yah deeqda aan helnay toban iyo shan sano aan qaadaynay waxaa waaye bur bariis sokor saliid baasto ayuu nuuc ay nasiyeyda sanad walba hormuuddaas ilaahay kor ha u dhigo ilaahay hoosa kala yaabo hormuud waa kuu ducaynaa sanad walba oo ramadaana ayadoo afkaynu xiran yahay ayaadna siidaa raashin kala nuuca ilaahayaa mahaddale adinkaan idinkaga mahad celinay haye rumuud ayaa waxaana siisay deeq mucaawino ah xilli walba oo soona iyadaana siiso waxaa u rajeeyaynaa kheyr badan iyo cibaadana suubane guriga xaaji yuusuf xeyle ayaa nagula siiyaa bil walba oo ramadaan ah waxaana na siiso hay-adda rumuud aana siiso iyadaana u mahad celinaynaa deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool xarunta hay-adda Sooheeda taasi oo wax badan ka tari doonto baahiyihii ay qabeen.